الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابانيا بلوغ سورة ليرهاد سورة الصاد سورة صدن يسديدات حق تراد سورة ويان آيات كيدون واسديتا يسديد آيضات suuratu saad makiyatun waa maki weeyaan aayadaheedu waa siddeetan iyo siddeed suuradood suuraddani waxay ku bilaabanaysaa dhaar lagu dhaaranayo qur-aanka kariimka ee mucjiska ee ilaahay soo dejiyo nebiyullaahi moxamed lagu soo dejiye calayhi salaatu wasalaam waxaa la tilmaamayaa qur-aanka kariimka inuu xaq yahay nebi moxamedna nebiyun mursalun inuu yahay nebi ilaahay soo diray calayhi salaatu wasalaam suuraddu waxay ka hadlaysaa waxdaaniyada ilaahay suuraddu waxay ka hadlaysaa tusaalayaal ay bixinayso tusaalayaashaasoo ummadihii horeoo tegey baa laga soo qaadaya waxaana la tusaalaha la tusaalaynayaa gaaladii markaa joogto reer maka gaaladii reer maka kufaaru marka kow ka ahaayeen ummadihii horeoo la baabi'iyey iyo wixii ku dhacay baa la tilmaamaya suuraddu waxay ka sheekaynaysaa rususha ilaahay qayb ka mida qisooyinkood ayaa laga sheekaynaya qisadii nebiyullaahi daawuud iyo wiilkiisa nebiyullaahi sulaymaan labadaasoo ilaahay labadaba iskugu daray nubuwo iyo mulki iyo boqortooy iyadoo ay saa tahay mid kastoo ka mida wixii soo wajahay ee fitna iyo imtixaan ah labadaa nebi waa la tilmaamaya nebiyullaahi ayuub iyo fitan dhibaatadii ku dhacday waa la sheegayaa nebi isxaaq iyo nebi yacquub iyo nebi ismaaciil iyo dilkifli intaasba waa la sheegayaa fii cardin sariic laakiin wey soo bandhig deg dega oo dulmaryaa bay suuraddu saa usoo taabanaysaa alma waxaa la caddaynayaa ambiyadaa loo sheegayaa sunnadaa ilaahay baa la caddaynaya ahayd ambiyada iyo asfiyada dadka wanaagsan in la jirabo amba la itixaamo iyagaa martabaa la gaarsiinaya suuraddan waxaa la yidhahdaa suuratu saad baa loogu magacdara xarafkaas sood oo xuruufta hijaayiga ka mid a ayaa lagu bilaabo kitaabkan laysku horaysayoo cariga isagoo kale keeni kare la yidhi baa haddii soadkaana cid furi karaa ma jidho iyadoo xuruufta uu meel kasta kaga jiro oo xuruuftii la yaqaano yahay misna cilmigaas ilaahay baa og bismi illaahi araxmaan araxiim sood allahu aclamu bimuraadihi bidalik waalqur'aani baan ku dhaartay baa ilaahay yihi qur-aankii didikri sharaftow saaxiibka ahaa ilaahay baa dhaaranaya qur-aankii baa lagu dhaaranaya qur-aankana ilaahay baa soo dejiyey qur-aankii didikri ilaahay baa ina ku manays alla sharaf badana oo wanaagsana ilaahay qur-aankiina sii yaa makaanada iyo sharafta iyo sha'niga sare qur-aankii iska lahaa wey baan ku dhaartay jawaabulqasamka aawa dhaarta jawaabkeed hee inna haada alqur'aana qur-aankaani la mucjizun wey wa inna muxammadana la saadiqun waa mid run sheegay qur-aankan ku dhaartay baa ilaahay leeyahay yaa qur-aankan kariimka xaq weeye nebiyullaahi muxamedna mid run sheegaya weeyaan bale aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fii cizatin bay ahaadeen isla weynan waa kibir takabur iyo wa shiqaaqin khilaaf ayay ahaadeen iyo cadaawaday nabiga u qabaan calayhi salatu wasalaam anaa kuwa qur-aanka diiday intay qur-aankii arkeen ma aha inay qur-aankii wax looga taga ay ku arkeen oy leeyihiin qur-aankii waa aragnado ceebtaa iyo waxaa iyo waxaasaan ku aragnado waa naqaanaayo waa iska dayn ma aha sidaas ee waxay qur-aanka la qaadan waayeen khalal qur-aanka ay ku arkeen ma ahee bale aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fii cizatin bay ahaadeen waa anafo iyo santaag iyo takabur iyo washiqoaqin khilaaf ayay ahaadeen iyo cadaawad ay nabiga u hayaan calayh salatu wasalaam xaqa iska weynaynaya ilaahay bay rabaan inay macnaha hareer socdaan khilaafka waxaa la yihahdaa shiqaaqa waxaa la yihahdaa waa dhinac socod weeyaan diinta aysan rabin inay qaataan ilaahay rasuulkiisa ay rabaan inaysan waddada xaqa ay jeexeen inay qaadaan kama in badan baanu halagnaa halaagnay min qablihim kuwaan hortooda oo min qarnin imisaan wax badan halaagnay yaa kuwaan hortooda ee qarniyaal ah ummadaa looga jeeda markay xaqi iska kibriyeen markay rusushoodii la colaytameen imisaa ummad la baabi'iyey in badan macnaha wey aayadda waxaa weeye waciid reer makaad baa loo hanjabayaayo kuwii idinka horreeyaa saanoo kala sameeyey waana la halaagay kuwaa markay sidaa ku dhacday fanaadow way dhawaaqeenoo way gargaar dalbeen markii cadaabkii lagu soo dejiyey iyagoo badbaado raadinahaya ayay dhawaaqeen fanaadow waxa weeyaan way dhawaaqeen oo fasakaauu wastajaaruu gargaar iyo badbaaday dalbadeen cadaabkii markii lay arkeen walxaalaata uusan ahayn waqtiguna xiina manaasin cararid waktigeed laata waa laadii naafiyada ahayd tacmalu camala laysa tarfacu lisma waxa weeyaan wa tansibu lkhabar waa laadaasoo taadaasun baa lagu daray walxaal jumladana waa xaalaynaysaa laata marka laatada waxaa lagu yaqaanaa labadeedaas midun baa la gooya ama isimka gooh ama khabarka gooh walxaalaata usoo qadaroo laatalxiinu xiinka iyo wakhtigu uusan ahayn xiina manaasin fakasho iyo badbaado iyo cararid wakhtigeed xilli aan badbaado qornayn aysan fakan karin ayay dhawaaqeen wey fanaadow walxaalaatalxiinu xiina manaasin bay ka dhiganta ilaa meeshaa mar haddii la tago bes weeyaan calaamadaas calaamatu taaniifkaa baa lagu daray laata xuruuf kaloo lagu darana waa jiraan walaata fanaadow walaata xiina manaasin wacajibuu way yaabeen gaaladii maxay la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid mundirun mid u diga oo minhum iyaga ka mid a waxay la yaabeen oo u qaadan waayeen mid iyaga ka mida oo u digaya oo ilaahay soo diray inuu u soo gaaray oo u yimid oo binu aadana wa qaala alkaafiruuna gaaladiina waxay dhaheen haadaa ninkan moxamed bay sheegaya nebigay haadaada iyagu u jeedaan saaxirun waa saaxir oo kadaabun bay dhaheen oo been badan ah facaal bay ka cabireen waa beenta mid ku xeel dheeraadayba iyagoo ga jeeda sidaas bay yidhaahdeen alkaafiruun carab inta ka badatay bay sidaa ku dhawaaqeen waxay dhaheen ajacala alaalihata ilaahyadima wuxuu ka yeelay ilaahan waaxida ilaah keliya waxay leeyihiin ma wuxuu leeyahay hal rabbi baa jira ilaahyadii dhammaayee tirada badnaa saddex boqol iyo lixdan sana oo kacbada dhinacyadeeda yaalay oo maalmaha sanadka ku jaan go-an oo maalin bay dhahaan midbaa hawsha hayo oo danaha kala fulinaya waxaasaaba wax qaban waayay oo waxay leeyihin meel kasta dhibi naga haysataaye hal mid haddii lagu soo koobo seebaa macnaha howlahan u kala xallinaya naguma filna bay iyagu leeyihin ajcala alaalihata mayow ka yeelay ilaahan waaxida waa yaaban inna haadaa kaa isagaa oo muxamed la yimid oo hal ilaah baa jira ah oo waxiididda iyo towxiidlaimaatinka ah la shay-un waaba shay shaygaasoo cujaabun la yaable wax lala cajabo weeye bay leeyihi sidaas bay leeyihi ibnu kaiirku wuxuu yidhi mushrikiintu waxay inkireen arrinkaasay diidan yihiin qabaxahum ullah ilaahay ha xumeeye gaalnimada in laga tegay diidan yihin aabbayaashood bay ka soo gaareen asnaamtan iyo balaayadan nebigu markuu yidhi war waxaan ka foqo oo ilaahay mid weeye waxdaaniyadiisa qira waa weynaysteen wixii waa la yaabeen ajcala laalihata ilaahan waaxida bay dhaheen inna haadaa la shay-un cujaabun waxaa kaloo la tilmaamay quraysh baa isku yimid abi aalib bay u yimaadeen waxay dhaheen walaalkaa wiilkiisa han iska kaayadaayo maalin kasta diinta yadiibuu ceebaynaya ilaahyadaan caabudi jirnay buu aflagaadhaynaya caqliga iyagiibuu caqligaabnimo nagu sheegaya naga celi wiilkan abu aalibna waa u yeehay markaa nebiga waa la hadlay nebiguna wuxuu yidhi adeerow iyagoo dhan anigu hal kelimad baan ka rabaa hadday kelimaddaa ku dha- ku dhawaaqaan carab iyo cajami waa hogaaminayaan abujahal baa wuxuu yidhi iyo gaaladii la joogtay waanu ku siinaynaa kelimaddaa naga rabtid iyo toban kelimo aan kuugu darnaba haddiiba aanu carab iyo cajamba annagu madaxu noqonayno hogaaminayno markaasuu nebigu wuxuu yidhi quuluu dhaha hadda waa yahay waa hal kelimade laa ilaaha ila allah markaasay faqaamuu faziciin intay istaageen iyagoo argagaxsan oo aada u fiigsan oo yaa bay meesha ka kaceen oo maryaha hurgu- hurgufanaya maryahiisaa hurgufe markaase waxay sii dhahaayeen markay sii socdeen ajcala carabigii bay garanayaan macnihiis ila llaahuda macnaheeda garanayaan ajcala alaalihata ilaaha waaxida aayaddu waaba soo degta markaas baa la yidhi wandalaqa waa tan wandalaqa almalowm madaxyaweyntii waa tageen oo minhum iyaga ka mid a waa kuwii meesha ka kacay nebiga agtiisii bay ka kaceen calayhi salatu wasalaam animshuu waxaa soo qadarataa yaquulu bacduhum libacdin barkood barka kale iyadoo u leeyahay animshuu socda imshuu haddee waxaa ku jira xagga sarfiga markii la joogaya naxwahayo cilmi badan baa ku jire iyo qaabka loo ilaaliye animshuu socda wasbiruu kuna sabra calaa aalihatikum ilaahyadiinna ku sabra warina wada naga kiciya meeshaan ilaahyadiinnana ku sabra marna ha ka dhaqaaqinina muxamedna ha ka yeelinina hana ku adeecinina wuxuu idinku yeerayo inna haadaa arrinkan uu noogu yeeraayo oo uu noo sheegay la shay-un waa shay shay oo yuraadu hannaga naloola jeedo hannagaa dannala ka leeyahy hannagaa naloola jeedaabd innagaa waxaa nala ka rabaa aabbayaashaya iyo wixii aan soo gaarnay in nala ka wado waa aabbaha de haddaan wanaag laga soo gaarin in la raaco maaha laakiin haddii khayr iyo daaco iyo wanaag laga soo gaaray iyo cibaado iyo iimaan raacidiis waa fiicanta muslimiinta waddadooda la raacayo ka mid yahay way sii wadeen hadalkii oo waxay dhaheen maa samicnaa maanan maqal bi haadaa midkaan moxamed noo sheegay yaa hadalka moxamed nagu yidhi fi lmillati alakhiirati diintii dambe diinaha diintii u dambaysa kuma haynabay dheh a waxaas kitaabaha kuma hayna ma maqasha annagu nasraaniya diinaha u dambaysay diinta nebi ciise kuma hayna bay dheheen waxay leeyihiin iyagu saddex baa jira taliid bay aaminsan yihiin towxiid ma aaminsana saddex ilaah yaa haaliu alaaa iyo arrimahaas iyagu aaminsan yihiin marka waxay dhaheen kuma hayno fi lmilati aakhira diintii dambe in haadaa maa haadaa kana ma aha moxamed la yimid ila ikhtilaaqun waxa la ysku dardaray been iyo iftiro iyo isku geegeys weeye bay leeyihin hadda marka way ka sii darayaanoo waxay rabaan inay dhahaan xataa haddii wax la soo dejinayo iyo diin iyo nebi la soo dirayo rag waaweyn oo jagadaas u u u munaasaba baanu haynaayo annaga naga dhashaye maxaa isagoo agoona aan xoolana lahayn loo siiyey waa kanoo waxay dhaheen a unsila hadda ma la soo dejiyey calayhi moxamed dushiisa addikru qur-aan mayaa lagu soo dejiyey min bayninaa xaal ou ahaaday mukhtaaran xaalayha iska soo qadaro mid la doortay min bayninaa dhexdayada ma isagaa nala kala dhex baxay innaga ummaddaa dhan ah oo intaa la eg oo wax kasta leh mayaa isaga nala ka dhex xusha oo yaa nagu jiray leeyihi kuwa ka xoolo badan kuwa ka madaxsan yaa kuwa ka odaysan kuwa ka da'weyn intaasba waa haynaa intaaseebaa isaga looga dhexusha waxyaalihii laysku xulan jiray rag lebaa jooga oo jeebku xoola gu jiraan oo madax ah oo odayaal ah oo wax soo maamulay ilaahay wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe hum iyagu fii shakin shaki dhexdiis bay kaga sugan yihiin min dikrii aniga qur-aankayga kariimka inkirka ay inkirayaan qur-aanka cilmi ay hayaan kuma inkirayaane waa shaki baa nimanka ku jira bal hum fii shakin min dikri bal iskaba dhaafe misna lammaa yaduuquu ma ay dhadhamin cadaabi aniga cadaabkaygii ma ay dhadhamin waase dhadhamin doonaan weeye lamaadaa laga faa'idaysanayaa lammaa haddii mar la isticmaalo iyo lam farqi baa u dhexeeya mid kasta waxbay jasminaysaa laakiin waa kala duwan yihiin lamaa yaduuq lamaada waxa weeye waxaan hadda weli dhicin laakiin dhici doono oo imaan doona hebel ma yimid ma imaan lamaa yaji lamaa yadkul hadduu qofku yidhaahdo ma imaan hebel safarkii ma ka yimid lamaa markuu isticmaalo kama imaan waase imaan doonaa wey ma imaan waase imaan doona hebel halkaa ma galay ma gelin laakiin waa geli doonaa laakiin lamtu waa iyadu waa bes lam yadkul ma gelin bes ma imaan bes intaas ku koobanta lamaa yaduuqu cadaab ilaahi ilaahay wuxuu yidhi hadday dhadhamin lahaayeen cadaabka ilaa hadda cadaabkii ma dhadhamin waase dhadhamin doonaan hadday dhadhamin lahaayeen way yaqiinsan lahaayeen qur-aanka inuu qur-aanka ilaahay yahay waana rumayn lahaayeen laakiin markay hadhaw cabaadaan oo dhadhamiyaan bay ku dhawaaqi doonaan oo wax dhihi dhihi doonaa wax kasta waa rumayn am cindahum iyaga agtooda ma waxaa ahaaday khazaa'inu raxmati rabbika rabbigaa raxmadiisa khazaa'inteed rabbigii alcasiizi qaalibka ahaa alwahaabi ee siismada badnaa ma iyagaa raxmadda ilaahay gacanta ku haya ilaahay kaydadkiisa mayay iyagu gacanta ku hayaan markay leeyihiin nebi maxamed maxaa nebinimada loo siiyey ilaahay baa siiyey kaydkaa ma iyagaa gacanta ku haya nubuwada ma iyagaa maamula mada ma maamulaan ma hayaan tala kuma leh dee ilaahay baa ciddow doono ku tafadulaya alcasiiz weeye ilahay misna waa qaalib alcasiiz haddaa weliga aragtid alqaalib aladi laa yuqlab kan waxa weye isagoo qaalibka ah aan laga qaalib noqon alwahaabi allaha hibaynta badanoo yahabu maa yashaau liman yashaa ciddou doono wuxuu rabo buu u hibeeya taasi wataas am taasaa la isticmaala waa la wadayaa misna waxaa la yidhi am lahum iyagama waxaa u ahaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walaarda ardada mulkigeeda iyo wamaa baynahumaa waxa u dhaxeeya ma mulkigay gacanta ku hayaano cidday doonaan bay waxay rabaan siin karaan maya hadday mulki gacanta ku hayaan cirar iyo dhulal iyo waxa u dhexeeya falyartaquu ha koraan fi lasbaabi asbaabta ha koraan waa maxay salaamada ha raacaan jaranjarooyinka cirka ha u raacaan dee ha maamuleen marka koonka horda waayahay cirka gaaro wax maamula ma samayn karaan hadday u suubadaan inay wax maamulaan iyo raxmadda ilaahay inay qaybiyaan oo iyagu kala garanayaan cidda mudan iyo cidda kale dee inta salaama raacaan oo carshiga tagaan waxa maamule mayay samayn karaan maya haddaynaan samayn karan waxba ma maamuli kadhaan wey idinkaa la idin maamulayaa saa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi jundun maa hunaalika mahzuumun min alaxzaab jundun khabar mubtadihiisii xadfan yahay icraabta ah bal aan qaadano jundun hum iyagu jundun ciidan weey iyagu waa ciidan kuwan gaaladaa wey waa ciidan jundigaasoo maa ciidan liita ah maadaani waa waa waxaa la xaqirayaa oo la liidayaa waa iyaga jundina waa laga sifaynayaa maa nakiratun oo la markaa sifo u noqonayso jundi hum iyagu jundun weeye maa ciidankii ciidankiisa liita weeye jundun weeye maa kusii adkay yarida ciidan yar oo liita weeye xaqiir ah hunaalika mahzuumun min alaxzaabi jundigaasoo kasii sifee mahzuumun mid la jabinaya ah kasii sifee misna jundigaasoo min alaxzaab isbahaysiyada ka mid ahaaday hunaalika halkaasaana lagu jebinaya mahzuumin waa la jebin doonaa waa la jebinaya waa ciidan liito oo la baabi'in doono xaggee lagu baabi'inayaa hunaalika darafka carar halkaas meeshii lagu helay ee beder iyo meelihii lagu baabi'iyey amaba maaha makaa la joogaaye makadan waa laga qabsan doonaa weeye waa laga adkaan doonaa weeye ciidankooda waa ciidan liita waa isbahaysi waa la jebin doonaa hunaalika halkan halkaas ay hadda ka hadlayaan oo joogaan baa lagu baabi'inaya jundun hum iyagu jundun weeye maa ciidan yar weeye oo liita waa maana baada litaakiidi alqilla baa loo keenay waa wax ciidan liita oo yar weeyaan waana la jebinaya wayuwalluuna aladbaar dabaday jeedin doonaan maanta waxay ku hadlayaan waxba laga soo qaadi mayo marka iyagoo hadday isbahaysigaas sameeyeen bal kuwo ka horreeyo isbahaysi sameeyey baa jiree bal iyana taariikhdoodii qaado ilaahay baa inoo sheegaya ilaahay wuxuu yidhi kaadabad waa beenisay qablahum kuwaan hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisii baa beeniyey rusushii ilaahay oo nebi nuux kow ka yihi beeniyey wacaadun reer caadna waa beeniyeen nebi huud bay beeniyeen iyo ambiyadii ilaahay hal nebi qoladii beenisa ambiyadu ilaahay oo dhan rusushii waa beeniyeen wa fircawnu fircawnna waa beeniyey gaalkii fircoon la dhihi jiray ee boqortooyada haystay fircoonkii waaba tan dul awtaadi wategyada iyo dhakowyada iyo tiirarka u saaxiibka ahaa ama dul awtaadi ciidamada tirada badan haystay kaasina waa beeniyeyoo nebi muuse iyo nebi haaruuniya waa isagii beeniyey awtaaddaasi waxaa weeye bay dhaheen mufasiriinta qaarkood qofkau rabo inuu cadaabo oo ciqaabo afar tiir teendhooyinka iyo marka la dhisayo soo afarta dhinacyada soo meel dhulka saa looguma mudo saasoo kale buu lahaayoo afartaasoo kale u lahaayo qofka afartiisa adin bou saas ugu kala xiri jiray labada lugood iyo labada gacnood waaye wa fircawn dil awtaad waa fircoonkaas weeyaan wuxuu hayst madaxnimo hayst qofkaa ilaahu ka dhinto saasuu ku ciqaabi jira waa saaxibu alaahraamaat waxaan ahraamta hadda la yidhaahdo alahraamaat walmabaani alcadiima waxyaalaha dhismayaasha hadda dadku booqdaan oo dad maaragtay ku dalxiisaanoo balaayooyinka faraacinada iyo waxaas fircown oo dil awtaad dhismayaal dheerdheer buu lahaa baa lii wategyadaa u dadka ku xiro lahaa baa lii dilowtaadi boqortooyow lahaa baa lii intaba waa lagu fasir dowladu isagu isleeyahay dhidbada u aasan markii dowladda lagu fasiray ayuu hogaaminay kuwaasna waa beeniyey wa amuudu reer amuudna waa beeniyey nebi saalix qoomkii loo diray wey nebigoodii bay beeniyeen wa asxaabul aykati xirka yaa geedaha meesha geedaha isku xirka ah kuwii asxaabta u ahaa qoomu shucayb wey kuwaasna waa beeniyey shucayb bay beeniyey ulaa'ika kuwaa la soo sheegay kulligood alaxzaabu weeyaan waa axzaab rusushoodii isku soo bahaysteen deedna ilaahay waa halaag marka idinku hadda jundu maa hunaalika mahzuumu min alaxzaabi soo kuma jirin alaxzaab idinku axzaabtaasaatiin kuwii horeo sidaas sameeyena sidaasoo kale iyana ku dhacday waxay ahaayeen axsaabtaas bay ahaayeen ulaaika alaxsaabu baa ilahay maxay tarteen isbahaysigoodii waxba uma qaban idina sidoo kaleati waaba tanoo ilaahay wuxuu yidhi in kullun maa kullun kulli mid ma ahaanin kuwaa ka mida ilaa kadaba arusula rususha ilaahay buu beeniyey hal rasuul qoladii beenisay rusushu waa isku wadday ku socdaane dhammaan isagoo beeniyey rususha ilaahay buu ka dhigay markay beeniyeenna fa xaqa waxaa waajibayoo sugnaaday ciqaabi aniga ciqaabkaygii baa sugnaaday yaada waa la iska goynaya ciqaabihiid meesha laga dhila waxa weeyaan muraacaat liru'uusi alaayaat aayadaha horiskooda baa la ilaalinayaa qaabkii aayaduhu ku soo socdeen yaa mahzuumu min alaxzaabi axzaab haye wa fircawnu dil awtaad ulaaika alaxzaab aayadda kale faxaqa ciqaab waka ilaahay wuxuu yidhi wamaa yanduru koran mayaan haa ulaa'i kuwan gaaladaas xilligii nebiga joogta weeye calayhi salaatu wasalaam gaaladii reer makaad iyo kuwa la midkaa wey ilaa sayxatan qaylo oo waaxidatan xabad hal dhawaaq bay suganaya kuwan axsaab iyo wax kale iyo cid loo raadinaya ma jiro hal nafqo un hal qaylo israafiil buunka dhawaajiyo bes waa wada dhimanaya ilaa sayxatan waaxidatan tabartoodu waa intaas hal mar baa waa sayxa weliba waaxidatan hal mar celcelis ma leh taasoo maal lahaa uma ahaanin min fawaaqin wax la yidhaahdo fawaaq xiskin mataqaan xiskin neefka markii la liso halba ka soo qaad geela waa la lisa marka labaad oo la lisayo iyo marka hore muddada u dhaxaysa baa xiskin baa la yidhahda xooluhu ha xiskimeen haa inay xoogaa caano kale ku soo dhacaanoo la maalo mar labaado waka qoladan soo ma aha halaagga la halaagayo xiskinna ma leh sayxadaa ma ujeedaa laga istaagi mayo ku celcelin ma leh ma laha iyadoo ma ahanin min fawaaqin fawaaqi noqosho ma ahan min fawaaqin ya markay timaado ma dib marayso daqiiqadna oo waxay ka dhigan tahay hal intay ka xiskinta xataa la sugi maayo waa wakhtiga yara u dhexeeya labada jeero neefka la lisayo wakhti loogu talagalay imaanaysaa sayxadaani waa la baabi'inayaa kana soo horumari mayso kana soo dibdhici mayso laguma celcelinayo laba jeer buunka la dhawaajin maayo marka iyaga la halaagayo koow saas hal mar loogu keenaya maa lahaa uma ahanin min fawaaqin fawaaq waa taas baa la yidhahdaa waa xiskintaa weeya waqaaluu waxay dhaheen kuwii gaaladaha rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagayow cajil lanaa noo soo dedeji qidanaa nasiibka yagii cadaabka aan ku lahayn qabla yowmi alxisaabi xisaabka maalintiisa intaan la gaarin hadda noo keen haa nimankan waa niman dhib badan gaaladu oo afxumo badan waxay leeyihiin cadaabkii aakhire noo imaan lahaa intii nooga soo aadi lahayd qiyaame intaan la gaarin hadda ha naloo keeno arrintu saa u sheegaysa hadday too cadaab jiro qiyaamo markii la tago kolkaanba ha naloo keenay leeyihi waa jees jees waa wayastacjiluunaka bilcadaabi oo kale ilaahay wuxuu yidhi isbir sabir nebi allow calaa maa yaquuluuna waxay ku tiraabayaan oo ku qowlayaan ku sabir ilaahay baa kaaga kaalmaynahaya waa nebigaa la dejinaya calayhi salatu wasalaam gaaladana waa la handadayaa isbir calaa maa yaquuluun wadkurka sheeke cabdanaa addoonkanagi ilaahayba soo u sharfayaar annaga addoonkayagi daawuuda daawuud aha addoonkanagi sheeg daawuud sheeg daawuud oo daawuudkii dal aydi awoodda u saaxiibka awoodda waa maxay alquwa fi ddiin ilaahay wuxuu geliyey awood diineed waa la geshay awood muuqaal jirna waa la siiyey oo diinta bal arag maalina waa soomi jira ya afdal siyaam siyaamu daawuud maalina waa soomi jiray wayufdiru yowma maalina waa afuri jiray hameenkana kala bar buu qiyaam u taagnaan jiray nisfa leyl ayuu u taagnaan jiray ama ulusu leyl labada waa la yidhi xadiidku wuxuu ahaa axabu salaati ilallaahi xagga salaada salaatu daawuud calayhi salaam axabu siyaami ilallaahina siyaamu daawuud soon iyo salaadba koobka wa kaana yanaamu nisfa leyl hameenka may kala barow seexanayey wayaquumu ulua xadiidkaasa waa bukhaariy muslima wariyey saddex meelood meel buu kacay wayanaamu sudusa misna wayasuumu yowman wayufdiru yowman wakaa xadiidka dalayd inahu nebi daawuud awaabun weeyaan mid noqosho badan ilaahay u noqosho badan nebigaasaa loo ammaanay in yaroo khilaaful owlaayo ka dhacday baa waxa soo socdaa ugu dhici doona isagoo ahaaday cabdanaa daawuud oo dal ay inahu awaab ah ya waa gaari doonaa qisooyinkooda qisadii baa lasii bayaaninaya innaa anagu ilaahay wuxuu yidhi sakharnaa waan sakrinay aljibaala buuraha macahu nabiyullaahi daawuud maciis yusabixna xaali buuruu tasbiixsanayaan macahu nebiga maciis bilcashiyi gelinka dambe iyo walishraaqi qorax soo baxa gelin hore wey iyo gelin dambeba buuraha la tasbiixsanaya yaa jibaalu awibi macahu samaynaan soo marin wadayr suuratu sabaan kusoo mar wadayra wasakharnaa waxaan kaloo sakrinay addayra horey ku cadf maxshuuratan xaalay tahay mid la soo xashriyey oo la soo shiriyey oo la soo dhoobay waxaa weeyaan waxaasoo dhan baa la qaadaya waana cod macaana kullun mid kastaaba lahu nabiyullaahi daawuud awaabun waa mid u noqosho badan shimbiraha markuu soo maro isagoo saa halkaa u soconay markaas iyana la qaadaya cajaa'ibtooda buuruhu sidoo kale waa la qaadaya innahu nebi daawuudna awaabun wey waa mid noqosho badan mudiic weeyaan wax kale iska daaye shimbirta hawadaa lalaysa baa codkiisa usoo joogsanaysa buuruhuna waa dhagaxyo ma ogta war wuxuu adagkaa ma dhagax base lama dhaho dhagaxii noocaas ahaa baa ka baa baa loo sakhira ya oo tasbiixdii la qaadaya nabiyullaahi daawuud cid kaleba iska daa washadadnaa waan adkaynay baa ilaahay yidhi mulkahu mulkigiisa iyo ortooyadiis qawaynaa mulkahu wahabatnaahu mulka see lagu xoojiyey haybad baa la saara gargaar baa la siiyey ciidamo badanna waa la mar hadduu ciidamo badan haysto oo daacad ah bes weeyaan waxyaalaha lagu xoojiyey weeye dowladdiis yaa macnaha mulkigiis wa aataynaahu waxaanu kaloo siinay alxikmatana waanu siinay nubuwaan siinay faham baan siinay arrinta oo la asiibaan siinay wa fasla alkhidaaba waxaan kaloo siinay fasla alkhidaab bayaan hadalka khidaabka kiisa faasilkaa fasli bimacna alfaasil kan wax kala saaraya bayna alxaqi waalbaatil hadal cad baan siin wa fasla alkhiaab ama waxaa la yidhi fasla alkhidaabkani waxaa weeyaan kelimadda amaa bacduda kelimaddaas isagu dadkii isticmaal ugu horreeyey markii qof maalan hadda khudba istaagaya ilaa maanta waa sidii xamdigii iyo salligii iyo hadduu qofku yidhaahdo amaa bacdu usluub baa laga guurayaa usluub kalea loo guuraya fasli weeyaano tii horea laga tegayaa meel kalea la gelayaa fasla alkhidaab ayaanu siin nabiyullaahi daawuud sidaas buu xaalkiisu ah wa fasla alkhiaab qaala lmufasiruuna kaana mulku daawuud qawiyan casiiza laakiin muxuu ku maamulayay xikmad iyo go-aan iyo nidaam ra'yi toosan iyo diin sidaas baa xaalkiisu ahaa darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab